wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka puntland liibaan muuse boqor oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka puntland ayaa deegaanka meelaadeen ee degmada isku shuban ka dhagax dhigay ceelbiyood laga hirgelinayo deegaankaasi liibaan muuse boqor wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka puntland ayaa ka waraabixiyey ceelbiyoodkaani laga hirgelinayo deegaanka melaaden toban casho ka bacdi waxaan sugaynaa inaan aragno riiga raaligelin baan ka bixinaya raagitaanka aan soo raagnay baa waxaan rabnay annagoo riiga wadana inaan nimaano riigii aan la siiyey qandaraaskana injinka xoogaa yara ka halaabay hadda isagay baa la samaynaya marka waxaan idhi muddo aan nala sugaaye iskama joogi karno aan tagna bar horta meesha aan soo dhagax dhinno haddii aan la idmo waxaan jeclahay muddadaa isaga uu qabsada muddo ka yar inaan aan ku keenno haddii aan la idmo
dhinaca kale mas-uuliyiintii la socotay wafdiga ayaa ka hadlay muhiimadda iyo ahmiyadda uu ceelkan u lahaa doono bulshada ku nool deegaankaasi farxad weyn bay noo tahay dhammaantaya waxaan rabaa inaan xoojiyo ceelkaani muhiim buu u yahay meel adeen in ceelkan si degdega looga howlgalo loo qodo oo lagu soo dhaqsado deegaankan baahi buu u qabaa biyaha runtii waxaan rajaynaynaa oo dhammaan idinka rajaynaynaa khaasatan wasiirka wasaaradda macaanta tamarta iyo biyaha puntland liibaan muse boqor oo inoo dhagax dhigi doona arrintaa waxaan kaa rajaynaynaa sida ugu dhaqso badan ee wejigan wejiga ka ku xiga ama toban beri ama shan beri ama lix beri gudahood inuu ku yimaado riiggu oo uu ka howlgalo in deegaankan aynu ka dhagax dhigno ceelkan oo muddo la sugayey insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inuu ceelkaani muddo kooban riigguna ku yimaado lana qodo oo la dhammaystiro deegaankana waxaan kala ballamaynaa insha allah riiggu markuu idin yimaado inaad la shaqaysaan si dhow weliba guddoomiyaha degmada iyo deegaankaba insha allahu oo aad si fiicanoo soo dhoweyn leh oo aad ula shaqaysaan u garab istaagtaan hawshaasna insha allah waxaan rajaynaynaa inay dhowaan haddii ilahay idankiis ka dhigo uu inoo hirgalo ceelkan ayaa baahi badan waxaa u qabay bulshada ku nool deegaanka maleydhan ee degmada isku shuban iyadoo marar badan isku dayay in ceelkaasi deegaanka laga hirgeliyo